بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين كتاب البيوع وحين كسر بحري عباداتك وحين هذا قلنا إن شاء الله تبارك وتعالى كتبتي كشي كان معاملاتك waana kitaabka toddobaad oo uu ugu soo hormariyey shiikhu mucaamalaadka oo ah kitaab albuyuuc baycu waa wax macruufa oo diinta islaamka waadix ku ah allah subxaanahu wa tacaalana uu xalaaleeyey wa axala allahu albayca wa xarama alriba ayuu yihi ilaahay ilaahay beyca waa xalaaleeyey laakiin qaabkii loo xalaaleeyey oo waxa weye waxyaalihii la nahiyey in laga dheeraado ayaa la rabaa marka sharcan beecu asalkiisa waa xalaal kitaabka iyo sunnaha iyo ijmaaca ummadda iyo qiyaaskaba waa ku sugan yahay ilaahay baa aayad ku leh waaxala allahu albayca wa xarama riba ribada waa la xarimay beecana waa la xalaaleeyey sunnahana nebigu waa inoo imaan doontaa albayacaani bilkhiyaar maa lam yatafaraqa beyci waa xalaal marka ummadduna waa ku ijmaacday in wax la kala gatana nolosha oo dhan baa ku dhisan laakiin waxyaalaha la nahiyey baa banaanka laga maraya waxyaalo badan oo la nahiyey waxaa la nahiyeyna asalkeeda ama waxay u noqonaysaa baabu riba ama waxay u noqonaysaa baabu lgharar iyo waxa weeye jihaala wixii baabu riba loo nahiyey waa baab oo ribada anwaacdeeda oo dhan wey oo ribay u noqonaysa anwaacdeeda oo dhan oo saddexdayna uqaybsataa riba alfadli iyo riba annasiica iyo riba alqardi iyadoo dhan waa imaan doontaa haddi rabbi idmo qeybta labaad waxay u noqonaysaa aljahaala waalgharar waa wixii jahli ku jiro aan la garanaynin oo qofkii kale dhibaata ugu jirto oo qarara qeybta saddexaadna waxa weeye alkhidaac waalkhiyaana marka beeca la nahiyey oo dhan saddexdaa arrimood buu u noqonaya in loo nahiyey liajli riba waa midda koowaad in loo nahiyey liajli qarar iyo jahaalo ku jirto aan la garanayn wixii iyo in loo nahiyey in khidaaca iyo khiyaana ku jirto saddexdaa qaybood ayay usoo wada noqonayaan xaasilka umuuro badan oo la nahiyana axaadiita ayaa inoo wada cadaynaysa alxadiid ataasic walarbacuun bacda almiatain xadiidka laba boqol afartan iyo sagaal buu ka bilaabanayaa oo kitaab albayuuc ugu horeeya waa baabu lkhiyaar buuna ka hadlayaa can cabdillaahi bni cumara radia allahu canhuma cabdullaahi bni cumar ibn khadaab waxaa laga wariyey inuu yihi can rasuuli illaahi sala allahu alay slam rasuulka ilaahay annahu qaala inuu yihi idaa tabaayaca arajulaani haddii labadii nin ay wax kala gataan labadii qof hadday kala gataan rag iyo dumarba waa isku mid fa kullu waaxidin minhumaa bilkhiyaar labadooda mid walba waxa uu leeyahay khiyaar buu leeyahy ay ikhtiyaar soomaalida ikhtiyaar bay idhaha khiyaar buu leeyahay maa lam yatafaraqa inta aynan kala tegin oo majliskii fadhiyaan majlis waxaa la yidhaha khiyaaru lmajlis baa la yidhahda waxaa jira marka khiyaaru shardi oo inoo imaanaya khiyaaru lmajlis kani khiyaaru lmajlis buu ka hadlaya dukaankiibu qofkii soo galay waxbay kala gateen inta uunan meesha ka dhaqaaqin shaygii qofkaana waa iska celin karaa kana kii dukaanka lahaana waa ceshan karaa oo qofka lacagtiisa waa u celin karaa laakiin soomaalidu aad bay u khaldamaan kaa celin mayo buu kuleeyahy maa lam yatafaraqa shardigu waa inta aynan kala tegin wey hadday kala tagaan oo muddo ka soo wareegto waxa weeye khiyaar ma jira marka wa kaana jamiican ay wada joogaan ow amase khuyira uu dooransiiyo axaduhumaa midkood al-aakhar kii kale manaa markii shaygii la kala gadanayey ayaa ninkii dukaan kalaa waxa uu ku leeyahay kii kale shayga haddaa iga gedatid kaama celinaayo qaymihiisa waa inta ama ku qaadatay khiyaar ma jiro hadduu yidhaahdo waa ku qaatay khiyaar la-aantaas hadha iga celi ma odhan karo marka khiyaarulmajliskii marka waa buraya liannahu shardi baa yimid fain khuyira fain khayara axaduhuma alaakhar haddii midkood midka kale ikhtiyaar geliyo oo dooransiiyo fatabaayaca ay saa ku kala gataan calaa dalika arrinka iyagoo ikhtiyaarkii buriyey oo shardigaa ku kala gata faqad wajaba albaycu bayci waa waajibay marka ka noqosha ma jirto waayo wain tafaraqa hadday kala tagaan bacda an tabaayacaa markii ay kala gateen haddii ay kala tagaan walam yatruk waaxidu minhumaa albayc midkooda uuna beycii ka tegin oo waxa weeyaan meeshii intay taagnayn ayna beyci ka noqon faqad wajaba albaycu beycii waa waajibay xadiidkan laba shardi buu sheegay shardiga ku awalan horta waxau qararay xadiidku khiyaaru lmajlis iyo khiyaaru khiyaaru shardi khiyaarulmajlis waxa weeye inay labadii qof wax kala gataan markay shaygii kala gateen inuu markaas inta aynan kala tegin oo unan qofkaana dukaankii ka bixin ama meeshii lagu kala gedanaya wax lagu kala tegin oo midkoodna uunan tegin ay wada joogaan qof walba beeci waa ka noqon karaa taa khiyaarulmajlis baa la yidhahda khiyaaru shardina waxa weeye waa inuu qofkii isagii shardi uu sameeyo oo yidhaahdo buriyo marka khiyaarulmajliskii oo yidhaahdo shaygan haddii aan kaa gato waxa weeye ma kaa celinayo shardigaa ma ku qaadatay ka noqosho ma leh sidaa hadduu ku qaato khiyaarulmajlis ma jiro marka khiyaaru shardi waa imaan doonaayo isaguna mid kalaa jiro oo halaathata ayaam iyo saddex beri qofkuu ikhtiyaar leeyahay laakiin kan hadda waxaa loo jeedaa inuu shardisto labadii qof qof ka mid oo yidhaahdo beecaani ka noqosho ma leh marka waxa weye waa buray khiyaarulmajlis xadiidka laba boqol iyo kontonna waa la macna aan ku sharaxno alxadiid alkhamsuun bacda almiatain waa xadiidka laba boqol qaala wuxuu yihi mualifku wafii macnaahu macnaha xadiidkan oo kale waxaa ku sugan min xadiidi xakiim ibn xizaam xakiim ibni xizaam xadiidkiisii ayaa waxaa ku sugan macnahan oo kale radi allahu canhu qaala waxa uu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waalih wasalam rasuulki ilaahi baa yidhi albayacaani bilkhiyaar labadii wax kala gatay oo waa baa'icii iyo mushtarigii labadii wax kala gadanaya ayaa albayacaani la yidhahda yaada la adkeeyo bilkhiyaari khiyaar bay ku jiraan maa lam yatafaraqa inta aynan kala tegin oo majliskii ay fadhiyaan khiyaar bay ku jiraan ow qaala waxa uu yidhi xataa yatafaraqa waa isku macne marka xataa iyo maa lam yatafaraqa mid walba gaayada waxay kutusaysaa inta meeshii la joogo marka waa shako raawi maa lam yatafaraqa miyuu yihi nebigu sida xadiidkii hore aw qaala waxa uu yihi xataa yatafaraqa ilaa ay kala tagaan fa in sadaqa wuxuu ziyaadiyey marka xadiidka intaa hore xadiidkii hore u kala macnaya intaanu ku daray oo wanaaga fa in sadaqa hadday run sheegaan oo ninkii alaabta hayeyna uu ka run sheego kan kalena run sheego fa in sadaqa hadday ka run sheegaan beycoodii wabayana ay caddeeyaan shayga ceeb hadduu lahaa iyo hadduuna ceeb lahayn waadix laga dhiga beeci oo aan qarar ku jirin buurika waa loo barakeeya ilaahay baa u barakaynaya lahumaa labadoodaba fii beycihimaa wixi ay kala gateen kana silcadii uu gatay baa loo barakaynaya kana lacagtii uu qaatay baa loo barakaynaya haddii silca silca lagu bedelayeyna alaab alaab lagu gelayna labada alaabtii baa loo barakaynaya wain katamaa hadday qariyaan ow kadaba ama ay been sheegaan muxiqat waxaa laga tirayaa barakatu beycihimaa barakadii baa laga qaadaya oo beycii barakadii baa laga qaadaya halkan marka xadiidkaana wuxuu inoo caddaynayaa inta hore xadiidkii horuu kala macnaya intan dambena laba arrimood buu inoogu daray hadday labadaa qof run sheegaan oo bayaaniyaan matalan qofkii shay baa ka gadanaysa matalan waxay badanaa dhacdaa waxaan la arki karin oo kale baabuurta iyo marka la kala gadanayo matoorkiisa iyo wixii cillada uu leeyahay hadduu qofkii sheego oo yidhaahdo ninu sheegu cilladaasu leeyahay ma ku qaadanaysa ha buurika lahumaa fi bayciima oo loo barakaynaa markaa labadoodiiba wa in katamaa hadday qariyaan oo cilladii qariyaan wakadabaa been ay sheegaan oo yidhahdaan sheygan waa fiican yahoo saan iyo saan wey muxiqat waxaa laga tirtiraa barakatu bayciha baycihima labadaba waxa weye loo barakayn maayo oo waxaa ku dhacaysa khasaaro ayaa ku dhacaysa macnuhu marka ma aha in la leeyahay waxaan la qarinayo shaygu qofku qiimuhu ugu fadhiyey iyo ma aha waxa laga hadlayo oo qofku khasa ma aha inuu sheego shaygaan qiimuhu kasoo bixiyey iyo intuu ka faa'iidayo iyo meequu kuugu fadhiyaaba soomaalidu qaarku odhanaya waa khalad waxa qofku wuxuu doono ha ugu fadhiyo qiimaha laakiin meesha waxaa laga hadlayaa cillad hadduu ku jiro shaygan ama wax xumaana uu leeyahay inaan loo qarin dadka oo waxa weeye aan qarar iyo khayaano ayna meeshii imaanin maxaynu ka faa'idaynaa marka labadan xadiid kow isbaatu khiyaari almajlis kow inay waxa weeye diinta islaamku sugtay khiyaaru lmajlis oo waxa weeye kan wax gadanaya iyo kan laga gadaya labadaba ikhtiyaar bay leeyihiin tusaalaheeduna waxaanu leey waxa weeye qofkii inuu shaygii la kala gadanayay meeshii lagu kala gadanayay ama suuq ha noqoto ama dukaan ha noqoto ama guri meeshii lagu kala gadanayay markii lagu kala gato inta aan meeshaa lagu kala tegin qof walba khiyaar buu leeyahy kii alaabta lahaa waa odhan karaa hoo lacagtaadii alaabteeda iisoo celi kii kalena waa odhan karaa hoo alaabtaadii oo lacagteeda isii labaduba ikhtiyaar bay leeyihiin khiyaarulmajlis ayaa la yidhaahdaa laba waxaynu ka qaadanaynaa muddatuhu muddadu inay tahay in labadan qof ay wada joogaan wuxuu bilaabanaysaa muddadiisu marka wixii la kala gato oo lala kala wareego waxa uuna markaa soconaysaa muddadiisii intaan meeshaa lagu kala tegin haddii lagu kala tago meeshii khiyaano marka lama rabo qofku xoogaabuu xagga u dhaqaaqay iyo guriga qol kale inta galay soo baxay iyo khiyaano iyo xiya lama rabo meesha waxaa la rabaa qofkii inuu shaygii dukaankii soo galo shaygii ka gato iska taga marka hadduu mar taga marka oo iridda ka baxo hadduunan awal khiyaar lahayn oo uuna shardisan wakti oonan odhan shaygan waa soo fiirinaya hadduu yaafici waayo waa soo celinaya hadduunan odhan oo uu soo noqdo saacad intuu maqnaa ama muddo intuu maqnaa uu soo noqdo yidhaahdo shaygii iga celi waajib xaq umale in laga celiyo laakiin qofkan shayga awal ka gaday qofka uu dukaan kale isagu ixsaan waa u samayn karaa waa ka celin karaa marka khaladka soomaalidu ay ku dhacaan bay ka mid tahay waxaad arkaysaa qof baa dukaan alaab ka gadanaya wuu la tegayaa shardi ma xiran awal gurigiisii buu la aaday hadhow buu soo celinaya ma rabee iga celi hadduunan wax cillada shaygaa lahayn hadduu cillad leeyahay waa laga celinaya hadduu laakiin wax cillada lahayn oo sidii uu ku gatan yahay oona shaygaasi cillad ku soo bixin waaj khasa maaha in laga celiyo laakiin ixsaan waa loo samayn karaa in laga celiyo marka in khiyaano la sameeyo oo la dhaqdhaqaaqo oo qofku uu yidhaahdo arrintii baan burinayaa si waxa weye khiyaarulmajliski u buro lama ogola waayo xadiis baa jira sunanku warinayaan oo xasana oo sheekh albani irwaa qaliilka iyo sunan abi daawud iyo xasan kaga dhigayo oo odhanaya laa yaxilu lahu an yufaariqahu inuu meeshii ka tago uma banaana saaxibuhu saaxiibki inuu ka tago khashyata an yastaqilahu inuu waxa weye ka celi iska celiyo wixii isagoo ka baqay shaygan yaan lagaa ceshana la carab lama rabo oo waxa weeye ama yuu qofkaana lacagtii kaa ceshana meeshii ka dhaqaaq xiyalka noocaasa lama rabo iyo khiyaanada laakiin waxaa la rabaa hadday si caadiya u kala tagaan oo labadan qof beycii ay ku kala tagaan oo qof walba oo waxa weeye iski u tago markaasuu burayaa khiyaarulmajliski culammadu markaa in badan bay ka hadlaan aksarka culammadu waxa ay ku tageen khiyaarulmajlisku inuu yahay arrin shardiga saxiixa saxaabadii iyo taabiciintii iyo a'imadii kulligood ayaa ku tegey agsarkooda waxaana ka mid a raggaa ku tegey khiyaar majliska cali bn abi aalib waxaa ka mid a cabdullahi ibni cabbaas waxaa ka mid a waxa weeye abu hurayra waxaa ka mid a abu barzata iyo taabiciintii taawuus iyo rag badan a'imada sidoo kale imaamu shaafici wa imaamu axmed wakayruhuma ayaa ku tegey marka arrin saxiixa oo aan khilaaf ku jirin weye adiladaasana loo daliishaday abu maalike maalikiyada ayaa waxaa laga sheegay inay yidhaahdeen khiyaarulmajlis ma jiro oo waxa weeye waxay daliishadeen baa layihi camalulmadina waana qowl daciifa oo waxa weye qowlkaas aan wax macno a lahayn wey baabka ku-xiga oo waxa weeye marka khiyaarkii markuu ka soo baxayo wuxuu inoo caddaynayaa marka hadduu bilaabayaa wixii la nahiyey beecu asalkiisa waa xalaal wey oo waxa weeye qaacidada lagu soconayo waxa weeye asalkeeda mucaamalaadka waxa la yidhaahdo waa mubaax aslu lmucaamalaati alibaaxa bay yidhahdaan culimmadu wa aslu lcibaadaat alxurma waxaa loo jeedaa macnuhu waxa weeye waxyaalaha mucaamalaadka oo dadku kala gadanayaan waxay kala kiraysanayaan guurka ay guursanayaan guryaha la kala kiraysanayo baabuurta la kala kiraysanayo dhulka la kala kiraysanayo asalku waa mubaax wey ilaa wixii daliil xarimay marka aslu lmucaamalaati alibaaxa ilaa maa xaramahu shaaric wixii diintu xarimtay unbaa laga laga joogsanaya marka waa wax kooban oo la tirin karo beeca ay diintu xarimtay laakiin asalkiisa waa mubaax wax kale ko waxaa taa ka soo horjeeda qaacidada aslu lcibaadaat xurma cibaado ma samayn kartid ilaa wixii lagu sharciyeeyey mooye oo cibaadadu waa tawqiifiyo lama imaan kadhid ilaa wixii shareecada islaamka aad ka qaadanaysid ood nebi maxamed kaga dayanaysid mooye marka halkan wuxuu inoo tirinayaa oo abwaabtan inooga tirinayaa baabka koowaad uu ka bilaabay wixii la nahiyey marka wixii la nahiyey leanna lama tirin karo waxa mubaaxa waa fara badan yihiin intaasuu qofku iska ilaalinayaa inta kalena waa u mubaax baabka koowaad waxa weeye waa maa naha allahu subxana watacala maa naha canhu shaaric wixii sharcigu nahiyey oo waxaweye min albuyuuci buyuucdii la nahiyey alxadiid alxaadi walkhamsuun bacda almiatain laba boqol konton iyo ko can abi saciid alkhudriy radi allahu canhu qaala waxa uyi ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay nahaa waxa uu nahiyey can ilmunaabada waa arki doonaa sharaxeeda isagaa inoo sharaxaya almunaabada asalkeeda nabdigu waa tuurista wey wa hiya buu yihi waxa weeye qarxu rajuli inuu ku tuuro ninkii sawbahu maradiisa albayc ilaa ila arajul inuu nin kale u tuuro qabla an yan qabla an yuqallibahu inta uunan kala bixin oo an yandura ilayhi ama uunan eegin wuxuu yihi wahiya waxa weeye munaabadadu darxu rajuli inuu ninkii ku tuuro sawbahu maradiisi inuu tuuro bilbeyci beyca uu ku tuuro oo ayuu u tuurayaa maradiisii beyca ahayd ayuu wuxuu ku tuurayaa ila arajuli nin kale u tuuraya waan kaa iibiyey buu leeyahy qabla an an yuqallibahu inta una kala bixbixin ow an yandura ama ow yandura uunan eegin wuxuu leeyahay maradaa duuduuban baan kuusoo tuuray waxay tahay mataqaanid maradan masalan dushii waad ujeedaa waa macawis ama waa go ama waa qamiis ama waa shaati ama waa diric waa duuduubantah gudaha ma googo-an tahay ma jeexjeexan tahay maqaar baa ka maqan waruma haysid maradiiba duuduuban baa lagu soo tuurayaa maradaa aan kuusoo tuuray adoon kala bixin boqol ku qaado haye waa ku qaatay maradii oo duuduuban buu qaadanayaa nasiibkaa waxay hadhow kuu noqoto ama maro fiican bay kuu noqon ama maro xun bay kuu noqon nasiibkaa waa marka waa qarar weye waa bee xaaraama oo ay jaahiligii wax ku kala iibsan jireen wey marka waa sida almunaabada waa in qofkii lagu tuuro wey wahiya darxu rajuli sawbahu bilbayci ila arajuli qabla an yuqallibahu aw yandura intuuna kala eegin ilayhi maradii uunan egeegin ayuu saa u qaadanay wanaha waa beeca koowaad marka oo nahiyey nabiga alay sl slam xadiidka inoo sheegay wanahaa waxa uu nahiyey can ilmulaamasati taabashada la taabanaayo maxay tahay taabashadii marka waalmulaamasatu waxa weeye buu yidhi lamsu rajuli qofkii inuu taabto afawba maradii laa yanduru ilayhi ma eegaayo qofkii waxaa leeyahay masalan indhaha isku qabo ama sii jeenso dukaanka maryaha yaalla baan mara kuu dhiibayaa gacanta ku taabo ha eegin markaad gacanta ku taabatid qiimahaasaan kaaga iibiyey maradaa waxay doonta marka ha noqoto matalan waa dhici kartaa haddaad taabatid inaad garatid maradii inay qamiis tahay laakiin qamiiskaan muxuu yahay ma mid jeexjeexan ba ma mid googo-an ba ma duug ba muxuu yahay wuxuu yahay ma mid maradiisu xun tahayba warunahaysa marka mulaamasatu rajul bale waxay leeyihiin maraan kuu dhiibayaayo taabo ama mugdi iyadoo ah ayaa mare laguu dhiibaya taabadaa lagu leeyaha maradaa qaymahaa ku qaado nasiibkaa waxay kuu noqoto marka waa arrin gharara iyaduna labaduba ma banaana markaa waa bayculgharar qofka waxaa la rabaa maradan inuu iska eego iska fiiriyo markuu ku qanco uu markaas iibsado amaa qaabka noocaasa shareecada islaamku ma ogola wa akhdu amwaali nnaasi bilbatil wey marka xadiidka waxaa laga faa'idayaa ko annahyu can bayci lmunaabada waa lainoo diiday waana inoo fasiray waxaa kale oo waxa weeye mulaamasadana sidoo kale iyadana waa lainoo diiday tafaasiir badan baana lagu fasiray mulaamasada sida ugu saxiixsanna waa tafsiirka uu ku fasiray waxa weeye xadiidku sidoo kale tafsiir baa jira imaamu shaafici uu leeyahay saasoo kale wuxuu yidhi waa inuu qofkii la yimaado maradii oo duuduuban ama mugdi meel mugdiya markaa la yidhaahdo taabo saasaa lagaaga iibiyey labadaba lama ogola marka marka can bayci almunaabada wa can bayci almulaamasa midna lama ogola sababta loo diidayna waxa weeye waa qarar iyo khiyaana ku jirta amaa inuu maradii inta loo soo tuuro uu eeg eego oo fiirsado oo waxa weye markaa kabacdi ku qanco taasi waa ka baxaysaa waa khiyaar isagaa markaas ikhtiyaarkiisa ku gatay wey marka marada keliyana ma ahee waa wax walba wey wax walba oo sidaa lagu keeno waa soo gelaysaa marka marka lama ogola ghararka iyo khiyaanada banaanka in laga maro wey الحديث الثاني والخمسون بعد المئتين لرب قل كنتن يلبو عن أبي هريرة رضي الله عنه وحوير وحلقوري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسول كراي قال وحوير لا تلقوا الركبان لا تلقوا الركبان هكور تجننا تلقي وحوي هلقوا مننا ani waxa weeye dadkii rukbaan waa jamcu raakib waa dadkii safarka ku imaanayey ama markaa baabuur ha wateen ama awr ha saareen xilligaa awr ayaa lagu soo safri jire raashin bay keenayaan dhar bay keenayaan alaabay keenayaan marka waxaa la yidhi laa talaqow ha ka horteginina oo ha la kulminina arukbaana magaaladay inta ka baxaan ayay banaanka aadi jireen soomaaliduna waa sameeyaan ragga dulaaliinta ah ayaa saas oo kale xamar baan ku garanayaa tabtaasaa la samayn jiray in waxa weeye kontaroolka iyo waxa weeye balcad iyo baa looga hortegi jiray baabuurta raashinka wada oo markii sankor iyo lawaayoo kale ayay aada u dhici jirtay marka laa talaqow arukbaana ha ka horteginina la yidhi safarka dadka keenayaa ha ka horteginina oo waxa weeye suga magaalada intay imaanayaan waa kow taa waa la nahye walaa yabic bacdukum calaa bayci bacdin walaa yabic yuunan iibinin bacdukum qaarkiin calaa bayci bacdin qaar kale waxay iibsadeen yuuna ka dul iibsanin tani waxa weeye qof baa shaygii gadanaya gurigaanaa qof gatay qaymihii markii lagu heshiiyey oo la isku itifaaqay ayaa qof kaloo meeshii jooga wuxuu odhanayaa anaa gadanaya oo kii lahaa guriga wuxuu odhanaya intaasaan kuugu darayaaye ka noqo beecan waa salisaadoo kale amase kii laftigiisii gadanaya ayuu wuxuu leeyahay anaa gurigan oo kale ama waxa weeye baabuurkan oo kale kugu siinaya qiimaha ka yar taana lama ogola waa nahyi waayo waa arrin aad iyo aad u xun walaa tanaajashuu tanaajushkuna waxa weye waa fallisaade ha isku fallisinina wixii oo waxa weeye qaymihi ha isku fallisinina labadaa dhinacba way noqotaa iyaduna oo waxa weeye in qaymo weliba fallisaadu waxay badanaa noqotaa qofkii inuu aan waxaan rabin inuu gato laakiin wuxuu doonayaa inuu qofkan ku qaaliyeeyo ha inuu ku qaaliyeeyo boqol baan bixinaya le markaasuu anaa boqol iyo labaatan bixinay marka inuu qofkii ku qaaliyeeyo unbuu rabaa taasna waa xaaraam wey walaa yabic xaadirun libaadin walaa yabic yuunan u iibinin xaadirun mid magaalada degan libaadin mid baadiye ka yimid oo alaab keenay midka baadiyaha dadka baadiyaha ka yimaadoo subaga iyo xoolaha iyo ariga iyo waxaa keena kii magaalada jooga yuunan u iibinin oo masalan waxa weeye qofkii baadiyaha wixii ka keenay ayaa mid magaaladii joogaa wuxuu leeyahay anaa kuu iibinayo oo suuqa qiimo fiican baan kuu gadayaaye adigu aniga ii dhiibo or adigu iska fadhiiso ile ninkaan magaalada joogay waa la yaqaanaa suuqana wuu la socdaa lama ogola markaas sicir barar baa ka dhalanaya meesha oo waxaa labaa qofkan alaabta keenay suuqa markuu yimaado wixii suuqu marayo inuu wax lagu kala gato wuxuu yidhi oo kale nabiga calayhi salaatu wasalaam walaa tusaruu ha ha gaaxinina walaa tusaruu ha soo gaaxinina alibira geeli walghanama iyo arigi waxa weye marka waxay samayn jireen neefka geela ah soomaaliduna waa sameeyaan neefkii geela ah markay suuqa keenayaan hal dhashay buu masalan rabaa inuu gado caanaheedaa la tijaabin jiray xaloo kale ma maalayo laba hameen iyuu gaaxinayaa ama hameen iyo maalin iyo neefkii oo candhadii oo dhan bararan tahay oo caana ka buuxaan buu suuqii keenayaa qof baa lisayo wuxuu arkayaa wallahi neefkaa neef caana badan waa qarar marka lacag badan buu ka siinayaa arigana waa sidoo kale soomaalidu dabaaxay badanaana ku sameeyaanoo neefka dabaaxa oo suuqa la keenayo intay biyo ka soo dherjiyaan iyo cusbo bay suuqa keenaa neefkii wax buuran baa loo malaynayaa markaasuu saas hadhow khayaana ka imaansaa taana waa la mid lama ogola marka taana in la soo gaaxiyo xoolihii iyada marka haddii la soo gaaxiyo oo waxa weeye gaaxinta waxa weye in caanihii aan la soo lisin xala iyo maanta iyo saaka iyo aan la soo lisin oo neefka waxaa lagu ogaanayaa haddii xala la maalay saaka waxa weye markii la liso laba hamay saddex hamay marka la liso waa la ogaanayaa neefka caanihiisa waxau yihi nebigu oo man ibtaacahaa qofkii iibsadaa fa huwa bikhayri nadarayni laba arrimood tii la wanaagsanaatu leeyahay hadduu iibsado neef la soo gaaxiyey oo halkaa khayaana ku jirto laba arrimood kii kuu fiicnaada adiga kula fiicnaada ayuunbaad qaadanaysaa waa waa goorma bacda an yaxlubahaa intuu lisay ka bacdi neefkiibuu gatay gurigiisuu geystay waa lisay wuxuu arkay ne neefkan caanihiisii inuu yar yahay oo masalan markuu maanta liso caawa liso berri liso saddex beri baa loo qabtaa baa leeyihi ay saddex beri talaatata ayaam saddexdaa beri marka markuu liso waxaad ogaanaysaa neefkaani inuu baaqimo yahay baaqimada waa neefka caanaha yar iyo inuu neef madiya yahay madiguna waxa la yidhaha neefka caanaha badan waxa uu yidhi marka fa huwa bikhayri nadarayni bacda an yaxlubahaa intuu lisay kabacdi ikhtiyaar buu leeyahy maxay tahay ikhtiyaarkaa in radiyahaa hadduu ka raalli noqdo amsakahaa waa haysanaaya oo waxa weye ma celinaya beecii wa in sakhadahaa haddii uu ka caroodo yidhaahdo neef baaqimahoon aana lahayn buu iga iibiyey raddahaa waa celinayaa wa saacan min tamrin hal saac oo timira waa laba kiilo iyo xoogaaye laba kiilo iyo bar ugu badnaa ayaa saac u noqdaa laba kiilo iyo saddex boqol oo garaam laba kiilo iyo laba boqol iyo konton garaam iraa wa saacan min tamrin buu ku darayaa sababta loogu daraya maxay tahay hee saddexdii berioo uu haystay caanihii uu ka maalay ayaa qiimaheedii lagu qiimeynayaa oo waxa weeye lagu celinaya xadiidkan marka wuxuu inoo caddeeyey isaguna buyuucda noocaasa oo xadiidka soo socdana waxa weeye isaguna waa ku sharaxaynaa waa isku macno dhow yihiinoo waxa weeye way wadaagaan oo wuxuu fasirayaa qeyb xadiidka hore ka mid a alxadiid athalith walkhamsuun bacda almi'atayn laba boqol iyo konton iyo saddex can cabdillahi bni cabaas radia allahu canhuma cabdillahi bni cabaas waxaa laga wariyey inuu yihi qaala inuu yihi nahaa rasuulu اllahi sala allahu alayh waalih wasalam rasuulka ilaahay waxa uu nahiyey an tutalaqaa alrukbaan in laga hortago rukbaanta waa dadka safarka keenaya in laga hortago ayuu nahiyey nabiga calayhi الsalaatu wassalaam wa an yabiica xaadirun libaadin wa an yabiica inuu u iibiyo lixaadirin kii magaalada deganaa libaadin waxau yidhi cabdullahi bni cabaas isagoo ka hadlaya dulaalnimada ayuu waxau yihi nahaa rasuulu llahi sala allahu alay slm rasuulka ilahi waxuu nahiyey an tutalaqa rukbaan in dadka safarka keenaya laga hortago oo waxa weye banaanka magaalada banaankeeda looga hortago wa an yabiica inuu u iibiyo xaadirun mid magaalada deganaa libaadin kii baadiyaha ka yimid oo safarka keenay qiila waxaa lagu yidhi cabdullahi ibni cabaas oo raawigi baa waxa uu ku yidhi faqultu waxaan yidhi libni cabaas cabaas cabdullahi ibni cabaas waxaan ku yidhi maa qowluhu muxuu yahay qowlka macnaha loo jeedo xaadirin libaadin maxaa maxay tahay qowluhu xaadirun libaadin inuu u iibiyo maxaa loo diiday qaala waxa uu yidhi laa yakunu lahu simsaaran simsaarku waa dulaalka wey uma noqonaayo dulaal macnaha loo jeeda waxa weeye waxay samayn jireen qofkii markuu safar banaanka ka keeno oo baadiyaha ka yimaado ama hablaba markaas waxa weeye safar xoolo ama caano ama subag ama waxa weeye harag ama wuxuu doono ha wado magaalada markuu soo gelayo ayuu dulaalkii qiimada intuu ka hortago wuxuu leeyahay ana alaabta ku gadayo or magaalo dhinac ka gal soomaaliduna aad bay u sameeyaan qofkii waxay leeyihin dhuumo adigu waxa weeye ord meel fadhiiso oo waxa weye aad iyo aad bay beeca ugu badan tahay qofkii ganacsiga soomaaliya yaqiina waa garanaya waxa weye markaa suuqiibuu dulaalkan keenaya leanna suuqiibuu la socdaa alaabtiibuu qaaliyeynaya marka silcadii marka si aynan u qaaliyoobin haddii qof walba oo magaalada alaab keena waxa weeye qof magaalada joogay uu intuu wixii u gada qaaliyeeyo suuqii silcadii qaali bay noqonaysaa laakiin haddii qof walba alaabtii markuu keeno uu suuqii isagu yimaado uu markaa fiiriyo wax wax laga siisanayo dadkii wax gadanayey beecii ku qaaliyoobi mayo dadkiina waa kala faa'iidayaan marka sidaa daraaddeed ayaa loogu diiday inuu waxa weeye dullaal u noqdo taasaa loogu diiday xadiidkan marka waxaynu ka qaadanaynaa labada xadiid xadiidkani wuxuu fasiray dulaalnimadii laakiin xadiidkii hore beec badan ayuu inoo caddeeyey oo waxa weeye waadix inooga dhigay marka ilaa shan beec ayaa waxa weeye kusoo labadan xadiid inoo caddaynaya beeca koowaad waxa weeye lanaga nahiyey can talaqii alrukbaan dadka soo gelaya magaalada in dulaalin ka hortagaan oo waxa weeye suuqii ku qaaliyeeyaan waa la diiday aad bayna soomaalida ugu dhaqantaa waxaa kaloo la diiday an yabiica axadun calaa bayci axadin qof qof kale wax uu ka iibsaday ay ku heshiiyeen inuu qof kale ku falliso oo waxa weye yidhahda anaa qiimo ka badan kaa siisanaya ama waxa weeye maaragtay kii kale uu yidhahdo qiimaha ka yar baan shayga oo kale kaa siinaya lama ogola weliba taa xadiidkaa riwaayadihiisa waxaa ka mid ahaayoo la socday walaa yakdub axadukum khidbata calaa khidbata akhiihi qof qof waxa weeye nin walaal nin muslima gabar uu doonay yaan laga dabadoonin culamaduna waxay yidhahdeen nikaaxay ku imaan doontaaye waa in gabadhii markuu doono laga aqbalo ama waxa weeye aan loo diidino ballan iyo wax loo qabto laakiin haddii loo diido ama gabadhii diido waad dooni karaa markaa marka nikaaxay ku imaan doontaa riwaayadaana sidoo kale waxaa laynaga nahiyey can innajash najashkuna waa fallisaada iyo wixii la isku falliso lama ogola oo waxa weye waa lainoo diiday midda shanaad waxaa lainoo diiday in beycii waxa weeye tadliis la geliyo oo waxa weeye xoolihii lasoo wixii in qofkii tadliis loo geliyo khiyaano la dhex geliyo sida xoolaha lasoo gaaxiyo oo kale kuwii horena waa kusoo marnay waxa weeye mulaamasadii iyo kulli ayaynu kusoo marnay marka waxaynu ka qaadanaynaa axaadiidta labada axaadiidba intaasoo dhan inay xaaraam yihiin kulli inta kale waa xaaraam laakiin waxaa laga soo reebayaa neefkaasi lasoo gaaxiyey qofkii ikhtiyaar buu leeyahay oo waxa weeye saddex beri ayuu soo eegayaa hadduu arko inuu anfaco waa qaadanayaa haddii kalena waa soo celinayaa isagoo wuxuun dacaama culammadu waxay yidhahdeen haddii timir ayaa la sheegay inuu saac timira ayuu yidhi nebigu laakiin macnuhu waxa weye bay yidhahdeen iyadaa timirta cunto ahayd marka haddana wixii dadku cunaan unbuu ku daraayaa bay yidhahdeen ama timirtuuba ku dari karaa amaa arrintan dulaalnimada culimmadu waxay yidhahdeen iyadana nahyigaasaa ku soo arooray laakiin shuruud bay culimmadu u dejiyeen waxay yidhahdeen saddex shardi haddii laga waayo qofkii dulaalo waa noqon karaa oo wixii waa loo gadi karaa inay horta kow dadku waxaan u baahan yihiin oo aan wixii lagu qaaliyeysiin labo inuu ninkaani waxa weeye beeca uusan garanaynin oo waxa weeye beecii hadduuna garanaynin oo suuqa markuu keeno wuxuu raba iska siisan laha lama rabo in waxa weeye lagu qaaliyeeyo dadkii aduu calaa kulli xaal xikmadda dhan oo loo nahiyey waxa weeye waa inaan sicir barar imaan oo suuqii qaaliyoobin oo dadkii markaa dhibaato u imaanin amaa haddii ay tahay qofkii waxa weeye suuqii oo dhan caadi ay tahay oo waxa weeye qaymihii suuqa lagu kala gadanayo wixii lagu kala gadayo oo waxa weeye qofkaani qofkii kale u shaqaynaayo taasoo kale wax dhibaataa male alxadiid araabic walkhamsuun bacda almiatain xadiidka laba boqol konton iyo afar can cabdillaahi ibni cumara radia allahu canhuma waxaa laga wariyey cabdullahi ibni cumar inuu yihi ana rasuula allahi sala allahu alay slam rasuulka ilahi nahaa waxa uu naahiyey can ilbayci can bayci in wax lagu kala gato xablilxabala waxa weeye xabli waa wax uurka ku jira uurku jirta uurku jirteeda macnahuna waxa weeye isagaa inoo fasiraya wa kaana beycan buu ahaa buu yidhi yabtaacuhu ay wax ku kala gataan ahluljaahiliya qabla alislaam ayay jaahiliga wax ku kala gadan jireen muxuu ahaa kaana arajulu ninkii baa waxa u sugnaan jidhay yabtaacu inuu ku iibsado aljazuur jazuurku waa neefka goolka ah oo la qalayo waxa weeye hasha weyn ama ratiga weyn ayaa la yidhahdaa jazuur oo dabaaxa ah oo suuqa inta la keena la qalayo neefkaas oo wixii uu dhali lahaa soo dhalay masalan hal weyn oo waa kan shiiku ku fasiraya alkabiira ashaarifa alkabiira waa neefka weyn oo hasha a markay wixi ay dhali lahayd dhasho oo weynaato oo gool bay noqotaa markaas waxba ma dhasho marka markay saa u cayisho suuqaa la keenaa waa la waa la qalaa jazuur baa la yidhahdaa wuxuu ku iibsanayaa ilaa an tantuja ilaa an tuntaja annaaqatu hashiisaas kale oo uur kale inay dhasho humma kabacdi markaa tuntaja ay dhasho haddana allatii fii badniha tan uurkeeda ku jirtana inay dhasho markaa macnuhu waxa weeye markaynu soomaali ahaan ku khulaasayno waxa weeye nin baa waxa uu haystaa hal gool ah oo la doonayo in la qalo suuquu keenaya nin kalaa u imaanaya wuxuu leeyahay hashaydaa ma ujeedaa inay riman tahay oo ilma uurkeeda ku jiraan haa ilmaha uurka ku jira markuu dhasho haddana ay ilmahaasi intuu weynaado hadday nirig noqoto intay weynaato ay uur yeelato waxa ay dhashaan kaaga iibsada hashaan waa beec marka qarara oo aan la aqoon oo oday waxay idhahdeen ka warran tii uurka ku jirta iyadoo meyda hadday dhalato wayna waxba dhalinba maxay dhali doontaa waaba meyde hadday radka dhasha ka warran oo waxa weye ayna markaa waxba dhalin marka ninkaan hashiisii waa baktiyaa nasiib marka ku nasiibso weeye hadday hashaa nirig dhasho nirigtaasi noolaato shan sano gaadho ilmo ay dhasho ilmaha ay dhashaad leeda waa beec marka aad iyo aad muddadiisuna u xun tahay taa waa lagu fasiray waxaa kaloo lagu fasiray inaynan saa ahayne waa laba tafsiir tafsiir waa nooca waa tafsiirka koowaad macnihiisu waxa weeye in la yidhaahdo hashaydaa riman ilmahay dhasho hadduu nirig noqdo oy markay weynaato rinto oo ay ilma dhasho nidig iyo rati waxay doonta ha dhashee ayaan kaaga iibsaday hasha waa tafsiir tafsiirka labaadee culamadu ku fasireen waxa weeye ay wax ku kala gedan jireen muddaa loo jeeda muddadu waxa weeye hashaydaa riman inay dhasho hashi sanad dhan bay uurka ku sidaysaa ilmihii waa ko waa sanad way dhashay inay maantaba rimayo below yahay baa dhici karta way dhashay nirig bay dhashay way weynaatay afar sanaa la sugay oo geel waxa wey afar sano iyo markay gaaraan ama shan sana bay awr qaadaan nirigtii marka afar sano oo kalea la sugay way rintay waxa weeye markaasay dhashay iyadiina sanad kalea lasii sugay waa mudda marka dawiila oo aan la garanayn haddaynan riminba ka waran weligeed oo ayna waxooga dhalin oo weligeed aynan waxooga dhalin haddayba hash nidig hashaasi dhasha rati ka waran oona waxooga dhalinba marka waa beec labada dhinacba harar ah oo labaduba xaaraam ah calaa kulli xaal marka waxay kusoo khulaasoodaysaa beec aan muddadiisa la aqoon in wax lagaaga iibiyo lama ogola oo waxa weeye muddadiisii in la garta wey oo muddo mucayana in wax lagu kala garta wey lacagtiina lacag mucayana waa inay noqotaa laakiin waxaan la aqoon oo waxa weye meelay u socoto la aqoon lama ogola taas ayaa loo diiday marka xadiidka waxaynu ka faa'idaynaa ka qaadanaynaa labadaas tafsiirba kii lagu fasiraba inaan la ogolayn oo ay xaaraam tahay waxaynu kaloo ka qaadanaynaa inay tahay qabla alislaam wixii la isticmaali jiray soomaalida maba arag waxa weeye kollay inta aan la anogahay iyadoo waxyaalahan oo kale isticmaalaysa ma aanu arag laakiin waa laga yaabaa inay dadka qaarkood isticmaalaan wallahu aclam calaa kulli xaal khulaasada waxa weeye beeca noocaasa qararkiibuu u noqonayaa saddexdii aynu soo sheegnay beeca xaaraamta qaar waxaynu nili wuxuu u noqonayaa ribada iyadoo dhinacyadeeda oo dhan qaarna wuxuu u noqonayaa jahaale iyo wixii qarar inaan la aqoon qaarna khiyaano iyo in qofkii la khiyaamo ayuu u noqonayaa marka intaba lama ogola marka jahaaladii iyo khiyaanadiiba u noqonaysaa tanna waa la diiday wallahu aclam baabka labaad baabkaa waxaynu kaga soo baxnay khiyaarkii iyo noocyadaa laynaga nahyey baabka labaad waxa weeye annahyu nahyiga layska nahyey can bayci in la iibiyo athamara mirihii qabla buduwi salaaxiha inta aynan bislaan oo waxa weye wanaagoodii uuna muuqan marka beecii hore waxa uu ahaa waxyaalaha la kala iibsadoo dhan beecaana baabkan wuxuu kaga hadlayaa waxyaalaha la beerto oo timirta ah timirta iyo miraha iyo waxa weeye ama dhulka ha lagu beero ama geedka korkiisa ha ka soo baxeen sidaa waxa weeye timirtoo kale bishardi muxuu yahay marka inta aynan wixii muuqan oo waxay samayn jireen timirtii markay mirihii bixiso curdanka hore ay tahay oo waxa weeye ay weli ku jirto waxa weeye ayna si fiican u bislaan ayay sii kala iibsan jireen marka qarar baa ka imaan jiray hadda waxaa dhici karta in aafa ku dhacdo ay isla markiiba baaba'do marka waa diiday nabiga calayhi salaatu salaam ee xadiidan soo socota ayuu inoogu caddeeyey hal arrin baa laga soo reebaa waynu arki doonaa qaala waxa uu yihi xadiidka alkhamis walkhamsuun bacda almiyaatayn laba boqol konton iyo shan waxaa laga wariyey waxa uu yihi wacan cabdillahi bni cumara radia allahu canhuma cabdillahi bni cumar bn khadaab ayaa waxaa laga wariyey ana rasuula allahi sala allahu alay slam rasuulka ilaahay nahaa inuu nahiyey wax walba oo nahyi la yidhahdana waa xaaraam wixii la nahiyo waa xaaraam weyn aan ogaano annahyu yaqtadi taxriim naha wuxuu naahiyey nebigu can bayci in la gato can bayci thamara mirihii in lagu in la gato xataa yabduu ilaa ay muuqato salaaxuhaa wanaagoodii oo macnaha mirtaani inay si fiican u adkaatay oo waxa weeye aynan maaragtay xumaanayn oo si fiican u adkaatay waa in la helo yuu ka iib yuu ka nahiyey marka nabiga calayhi salaatu wasalaam naha wuu ka nahiyey albaa'ic waalmubtaac labadii qof oo wax kala gadanaya labadaba uu diiday kii beerta lahaa iyo kii lacagta watay labadaba waa loo diiday midkiinama gadan karaa la yidhi arrintaas xaaraam wey kana xadiidkaana marka sii fasiraya macnaha loo jeedo xataa yabduu salaaxaha waxaa soo caddaynaya xadiidkan anas ayaa waadix ka dhigaya waa xadiidka asaadis walkhamsuun bacda almiatain can anas ibni malikin radi allahu canhu qaala waxau ana rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulka ilaahay nahaa waxa uu nahiyey can bayci in wax lagu kala iibsado can bayci simaari mirihii in la iibsado ayuu nahiyey xataa tudhiya ilaa ay midabayso qiila waxaa lagu yidhi markaa waa la weydiiye waxaa la yidhi anas wamaa tudhi waa maxay xataa tudhi qaala waxa uu yidhi xataa taxmara ilaa ay gariidato aw tasfara ama ay jaallo noqoto waa markay marka la cuni karo wey marka hadday gaduudato dee timir bay noqotay caadiya oo markaa waa la guranaya waa la cuni karaa tasfarana waa markay jaallaha noqoto waxa weeye ay iyaduna timir noqoto oo rudab ay noqoto fiican oo waxa weeye la isticmaali karo qaala markaa nebigu wuxuu yidhi buu yidhi markuu shee taa nahiyey waxa uu ku yidhi dadkii ara-ayta ka waran idaa manaca allahu haddii ilaahay manciyo athamara mirihi ila inta aynan timir noqon cayayaankii baa geli kara shimbirahaa cuni kara ayaxiibaa xumayn kara way baabi'i kartaa laakiin hadday timir noqoto oo gaduudato ama ay jaallo noqoto markaa waxa weeye waxyaalaha yararka cayayaanka waxba ka dhimi mayaan marka nebigu ciladiibuu sheego wuxuu yidhi ara-ayta ka waran idaa manaca allahu thamara haddii mirihii ilaahay manciyo bima yastaxi bima yastaxillu axadukum kiini midkiin idinkayda ka mid a bima shaygeebaa yastaxillu uu ku xalaashanaya axadukum midkiin maala akhiihi maalkii walaalkii muxuu ku xalaashanaya macnuhu waxa weeye qofkan geedkaagii timirta ahaa mirihii oo aan bislaan baad qofkii ka iibisay lacagtiisii baad qaadatay ama hadduu alaabkaagaysa alaabtii baad qaadatay hadow marka mirihii dabayl baa u timid ama ayax baa ku degay ama wuxuun baa ku dhaco waa baabi'in maxaad ku xalaashanaysaa walaalkaa lacagtii aad ka qaadatay ila waxba ma aad siine waa khiyaana marka wa aklu maali nnaasi bilbail wey aklu amwaali nnaasi bilbatil waa ti laynaga nahiyey oo waxa weye layna yidhi ya ayuha aladiina aamanuu laa taakulu amwaalakum baynakum bilbatil baatil ha ku cuninina maalkiina ayaa la yidhi waa laynoo diiday marka saa weeye macnuhu xadii labada xadiis ba inoo caddaynayaan waxaynu ka faa'idaynaa markaa labadan xadiidba annahyu can bayci thimaar qabla buduwi silaaxa inaan la iibin karin miruhu ilaa ay bislaadaan nahyigaana waxaa sii caddaynaya maaragtay xadiidkaa dambe oo ah oranaya inay gaduutaan ama ay jaallo noqoto marka waxaynu ka qaadanaynaa inay bannaan tahay haddii ay gaduudato in la iibin karo kabacdi markay gaduudato ama ay waxa weye jaallo noqoto oy caddaato inay mirahaani aynan xumaanayn oo waxa weeye qaabkii dee loo yiqiinay inayna dabaysha iyo waxba ka dhimaynin ayaa markaa waxa weye laga qaadanaya taxriimkuna sababta loo xarimay wa aklu amwaali innaasi bilbatil baa la diidayaa wax xaqa inuu qofku maalkii ku qaato ayaa la rabaa xadiidka asaabic walkhamsuun bacda almiatain laba boqol iyo konton iyo toddobo can cabdillaahi ibni cumara radi allahu canhuma qaala waxau yidhi cabdullahi ibni cumar aad buu ugu badan yahay axaadiista beeca leanno beecuu ku dhex jiri jiray iyo shiraaga oo waxa weeye ganacsiga ayuu ku dhex jiri jiray oo aada ugu jiray qaala waxau yidhi nahaa rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulka ilaahay wuxuu nahiyey can ilmuzaabana musaabanada ayuu nahiyey isagaa inoo fasiraya wuxuu yidhi waxaana weeye musaabanadu an yabiica tamr tamra xaa'idihi an yabiica ay qofkii inuu iibiyo tamra xaa'idihi beertiisa midhihii ka baxday xaa'id asalkiisa waxaa la yidhahdaa dayrka lagu wareejiya beerta ayaa xaa'id la yidhahdaa maadaama marka lagu wareejin jiray beeraha dayr weliba qoryo ka samaysan ayaa beertii oo dhan xaa'id loo bixiyey marka bustaan baa la yidhahdaa beerta asalkeeda marka bustaan walba oo dayr leh ayay xaa'id odhan jireen marka an an yabiica inuu iibiyo weeye bayca tamara thamara xaa'idihi beertiisa mirihii ku yiilay inuu iibiyo ayaa la diiday oo uu ku iibiyo macnaha uu beertiisu noocay doonta marka ha noqoto in kaana hadday beertii tahay naklan timir hadday tahay inuu ku iibiyaa loo diiday bitamrin kaylaa timir dhulka taalla oo la beegaayo inuu ku iibiyo anu waxa weeye waxaan kaa iibiyey buu leeyahay beertaadaa midhaha geedkaaga saaran qiyaastooda lama garanayo intay noqon doonto kiilo lama garanayo intaasoo kiilo oo timira oo dhulka ii taal oo dukaankayga taal ayaan kaaga iibiyey buu leeyahay oo timirtii duugga ahayd wuxuu rabaa timirtaa cusub inuu isagu inta sugto uu hadhow ka faa'iidaysto marka in kaana naklan hadday tahay timir waxaa la diiday bitamrin kaylan timir dhulka taal in lagu iibiyo waa la diiday wa in kaana karaman hadday tahay karaman karamka waxa weeye waa cinabka ayaa karam la yidhahda hadday tahay cinabna waxaa la diiday in lagu iibiyo an yabiicahu inuu ku iibiyo bizabibin kaylan oo zabiibka oo la beegay oo waxa weeye intaasoo kiilaha la yaqaan oo dhulka yaal sababtu waxa weeye cinabku marka uu qoyan yahay markuu qala cinab baa la yidhahda markuu qalalana zabiib buu noqdaa marka haddii hadhow wuu nusqaamayaa markuu qalalo oo nebigu markii uu arrintaa weydiiyey iyaga ayuu waxa wuxuu yidhi intaa kiilo oo waxa weye lagu qiyaasay cinabka hadhow haddii ma isdhimaya iyo timirtu ma isdhimaysaa saa le ha markuu qalalo waa nusqaamaya maya buu yidhi marka nebigu lama iibin karo marka intaa lagu iibiyana waa diiday nabiga calayhi salaatu wassalaam waka taana wuu diiday wa in kaana zarcan hadday tahay wax la beeray oo waxa weeye beriiskii iyo digirtii iyo gelaydii iyo masegedii iyo haruurkii wixii dhulka ka baxayey wa in kaana zarcan hadday tahay wax la beerayna an yabiicahu in lagu iibiyo bikaylin dacaaman cunto dhulka taalla in lagu iibiyo nahaa can dalika kulli intaasoo dhan nebigu waa nahiyey intaasoo dhan waa lainoo diiday timirtii hadday geedka saaran tahay oo waxa weeye weli ayna bislaan oo la soo gurin waa la diiday in la iibiyo oo lagu iibiyo timir dhulka taalla zabiibkii cinabkii sidoo kale cinabkii oo waxa weye sabiib in lagu iibiyo waa la diiday waxa weeye oo nebigu waa nahiyey zarcigiina waa sidoo kale wax walba oo la beero waa la inoo diiday ilaa banaanka lasoo dhigo oo waxa weye la kala caddeeyo arrintaa waa la inoo diiday arrintaa marka timirta waxaa laga soo reebi doonaa caraaya masale la yidhahdo inoo imaan doonta oo la yidhahdo mas'alatu alcaraaya oo waxa weeye baabka baab baabka soo socda ku imaan doonta iyada waa laga soo reebi doonaa meesheedaan ku sharaxi doonaa oo waxa weeye nahyigaas timirta la diiday iyadoo saaran waa laga soo reebi doonaa marka waxaanu ka qaadanaynaa xadiidka kow annahyu can bayci waxa weye muzaabana wuuna inoo fasiray oo wuxuu inoogu fasiray arrimahan inay waxa weeye timirtii lagu iibiyo iyadoo saaran geedkeedii ama cinabkii ama zarcigii xikmadda ku jirtana waxa weeye waa oo loo nahyena waa qararka ku jira leannahu lama garanayo waxay hadhow noqon doonto lama garanayo wixii wax cad ma aha waxaa markaa daliil ugu sugan taxriim arudub bitamri inaan la iibinaynin timirtii oo qoyan ilaa masalatu alcaraaya oo laga soo reebi doono mooye الحديث الثامن والخمسون بعد المئتين لو بقول كنتم يسديد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال وحوير نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رسول النبي إلهي وحو النهي عن المخابرة والمحاقرة wacan ilmusaabana saddexdaba wuu nahiyey mid walbana waa fasiraynaa wa can bayci tamrati xataa yabduu salaaxaha salaaxuha wa can bayci tamrati wa can bayci samara samarada wa wax walba oo waxaweye geedka dushiisa saaran xataa yabduu salaaxuha ilaa ay muuqato inuu shaygaani wanaagsanaaday wa an laa ha wa an laa yubaaca inaan la iibin ila ilaa biddinaari waddirham ilaa in lacag lagu iibiyo maahee inaan lagu iibin wax kalebu nebigu waa nahye ila alcaraaya ilaa masalada caraaya la yidhahdo mooye inoo imaan doonta wuxuu yidhi mualifku walmuxaqala alxindatu waxa weeye waa qamadigi oo ku jira fii sumbuliha waxa weeye mesh sumbulkeedii ku jira musaabanada waa soo marnay oo waa geedka dushiisa mirihii oo saaran in miro dhulka yaa lagu iibiyo waynu soo marnay mukhaabara waxa weeye asalkeeda waxaa loo isticmaalaa dhulka waxay odhan jireen nin baa dhul leh wuxuu leeyahay nin kalu la heshiinaya beertayda inoo beer oo ka shaqee waxaadna leedahay waxa weeye intaasoo geed wixii ka soo baxa toban geed wixii ka soo baxaad leedahay oo aad u leedahay shaqadaadii amase waxay odhanayaan oo kale beertayda iibeer ii beer ka shaqee lacag hay weydiin waxaad leedahay wixii ka soo baxa intaa jaan buu u goynaya jaantaa wixii ka soo baxaad leedahay beertii oo dhanna wada beer waa khiyaano waxaa dhici jirtay marka ninkaan jaantii loo gooyey inaan waxba ka soo bixin ninkaan intaasoo bilood ka shaqaynaya beertan aaday dhidibkiisii waa khiyaano iyo marka waxa weeye dhibaato ayaa halkaa ka imaanaysa mukhaabaraa la yidhahdaa marka waa ii shaqee waxaan caddaynna iigu shaqee weeye sidaa daraaddeed lama ogolo qofkii hadduu beertii kuu falayo lacag baad kula heshiinaysaa midhaha adiga ama ha kuu soo bixeen ama yay kuu soo bixin lacag baad kula heshiinaysaa oo waxaad leedahay ii shaqee beertaa wixii kasoo beertaas intaasoo maalmood iiga shaqee intaa ii beer saa iigu beer intaasoo lacagan ku siinayaa ayaad odhanaysa muxaaqaladuna waxa weeye waa in mirihii oo sabuulkoodii ku jira oo aan la jafin oon banaanka lasoo dhigin oo intay yihiin la ogaanin in la iibiyo taasaa la yidhaahdaa muxaaqala iyadana lama ogola oo waxa weeye waa khada sababto waxa weeye harar baa ku jira marka musaabanadana waan soo marnay waa in beecii lagu iibiyo mirihii oo dhulka saar marka wuxuu yidhi jaabir nahaa can ilmukhaabara mukaabaradu waa taa dhulka wey wlmuxaaqala muxaaqaladuna waa waa mirihii oo ku jira sabuulkoodii in la iibiyo noocay doonaanba ha noqdeene leannahu masegada iyo kulli sabuulka waa laga jafaa iyo xindada iyo kulli wa can ilmusaabana musaabanadana waa soo marnay oo xadiidka horaa inoo sheegay wa can bayci thamara mirihii in la iibiyo xataa yabduu salaaxuhaa waan soo marnay iyadana wuxuu kaloo yidhi nebigu ku diiday wa an laa tubtaaca inaan lagu iibin waxaasoo dhan ilaa biddinaari waddaraahim waddirham lacag ha lagu kala iibsado oo dhulkii haddaad qofkii beertii uu falayo lacag baad kaga iibsan kartaa waka ila alcaraaya caraayada mooye cariya asalkeedu waa caariya waxaana laga keenay maaliskaa la yidhaahdaa cariyada waxaa la yidhaahdaa waxay isticmaali jireen xoolahaa soomaalidu aada ugu isticmaashaa reer miyigaa isticmaala qof baa waxa weeye ariga u dhalayaa sanadka ama geeli neef buu siinaya wuxuu neefkaanan ku maaliye soo maaliyeeya macnaha adigu sanadkaa neefkaa intuu irmaan yahay laakiin neefka hadhow ii soo celi lafihiisii caanihiisaa lagu siiyey marka ee neefkii qaadan maysid caanaha neefkaas ayaa lagu amaahiyey ood cabbaysaa ood maalaysaa laakiin neefka waa soo celinaysaa dhulkana waa loo isticmaalaayo wuxuu leeyahay nin baa beer leh waxa weye marka beertii uu leeyahay buu nin miskiina wuxuu leeyahay waxa aan ku siiyey beertayda toban geed masalan wixii ka baxa tobankaa geed adigu waxa weeye beero tobankaa geed wixii ka soo baxa baad leedahay isagu marka ama tobankaa geed ha beerto ama beertii oo baxday oo bislaatay wuxuu leeyahay tobankaa geed wixii kasoo go-a ayaan ku siiyey ama tobankaa geedba adugu beero sanadka oo waxa weeye adugu isticmaal buu odhanaya oo waxa wixii kaaga soo baxa nasiibka marka waxaa la yidhahdaa araya waa ismaaliskaas weeye iyada marka waynu arkaynaa oo adilada ku sugnaatay ila alcaraaya marka caraayada waa la ogol yahay oo axaadiista soo socota ayaaba ka soo reebaysa xadiidkaana wuu ka soo reebay oo wuxuu yidhi waa la ogol yahay caraayada oo maxaa la ogol yahay ninkan tobanka geed la maaliyey ma sugi karo geedahana intay soo go-ayaan inuu qof kale oo timir haysta bislaatay ama mirihii oo dhulka yaal haysta oo dukaankiisa u yaal inuu yidhahdo niyow tobankaa geed ii qiyaas qarsi bele waa la qiyaasayaa ii qiyaas waxa kasoo go-ayo oo igu sii raashin hadda la cuni karo iyada waa loo ogol yahay oo axaadiista soo socotaa sii caddayn doonta alxadiid ataasic walkhamsuun bacda almiatain laba boqol iyo konton iyo sagaal can abi mascuud alansaariy radi allahu canhu waxaa laga wariyey inuu yidhi ana rasuula allahi sala allahu alay rsulka ilah nahaa wuxuu nahiyey can can b can thamani lkelbi eyga in lacagtiisa laga gato oo maaga qofki inuu ey ka ganacso eyuu gadanaya ey buu dadkii ka gadayaa maanta o dhan marka can thamani lkelbi lacagta eyga laga helo nebigu waa nahiyey wa mahri lbagiyi iyo waxa weeye lacagta ay qaadato naagta xun oo zaaniyada ah oo waxa weeye naagaha zinaysta oo xunxun lacagta ay qaataan ayaa mahri lagu magacaabaya oo waxa weeye ay kirada u qaataan wa xuruuru lkaahin wa xuruuri lkaahin iyo waxyaalaha kaahinkana xuluul bay yidhahdaano ninka kaahinkaa marka loo tago xoogaaga la siiyowa iyadana saddexdaaba nebigu waa nahiyey leannahu waa khabiis saddexda waa wax khabiisa oo xaaraama oo waxa weeye thamanu lkelbi waa khabiis oo xadiidka soo socdaaba odhanaya thamanu lkelbi khabiis oo caddaynaya oo waa xadiidkan soo socda oo waxa weye alxadiidu situun bacda almiatain laba boqol iyo lixdan baa wuxuu odhanaya can raafic ibni khadiij radia allahu canhu waxau yidhi ana rasuula allahi sala allahu alay slm rasuulka ilaahi qaala waxau yidhi thamanu lkelbi khabiis eyga lacagta laga helo waa khabiis weeye waa wax xun wey wa mahru lbaqiyi khabiis waxa weeye lacagta ay qaadato kirada ana waa khabiis wa kasbu xajaami khabiis kasbulxajaam buu ku daray oo qofka xajaamka waa qofka tooba dadka lacagta uu qaatana iyaduna waa khabiis uu ka shaqaysta waa shaqo xun wey iyadu xaaraan maaha bay yidhahdeen culummadu oo laakiin waa camal xun weeye oo ma fiicna qofku inuu shaqo ka dhigto waayo inayna xaaraam ahayn waxaa loo deliishaday nebiga calayhi salaatu wasalaam nin baa toobay markuu toobayna wuxuu siiyey saacan min tamrin ama min dacaam cunto ayuu siiyey ujradiisi u siiyey calaa kulli xaal marka labadan xadiid waxay inoo caddaynayaan xadiidka hore wuxuu inoo caddeeyey kow annahyu can beyci lkelbi eyga in aan lacagtiisu ay xaaraam tahay oo banaanka laga maro wuxuu kaloo inaga nahayey xaaraam inay tahay waxa weeye zinadu asalkeeda waa xaaraam naagta zinaysanaysaoo xunna wax alla waxay ka qaadato waa xaaraam kan siinayana bakti iyo xaaraam buu ku jira waxoo dhan waa wada xaaraam beecna maaha saddex waxaanu ka qaadanaynaa taxriimu waxa weeye alkuhana waxa weeye kaahinka tegidda loo tagaa waa shirki iyo xaaraam lacagta la siiyana waa xaaraam ma banaana amaa arrintan kasbulxijaam oo waxa weeye qofka dadka toobay lacagta uu qaadanayo ujrada la siinaayo culummadu waxay yidhaahdeen waa camal xun oo danii ah oo aan fiicnayn laakiin xaaraam oo waxa weeye la odhanayo litaxriim ma aha sababta aan loo taxriimayna waxa weeye nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa ninkii toobay siiyey ujro hadday xaaraam tahayna ma siiyeen sidaas daraaddeed baa loogu daliishaday inaysan xaaraam ahayn ee waxa weeye ay tahay kasbi xun wallahu aclam wabillahi tawfiiq halkaasa ku joojiyana insha allah